diyaarna waxaan u soconnaa basa maanta meesha waxaa linkugu imaaday in liin sheega ammaanka inaas muhiim yahay labadii dhinac aan wadahadal ka bilaabi doono isyeelo madaxdeedii kulli waa kuwan security agencyga waa kuwan waa fadhiyaan wax ka maqan dowladda maanta ma leh meel ay jirtaba dowladdiis raadinayseen waatan waana la hadlaynaa waana la hadalnay haggana magaan tagna waa la hadlaynaa inay maaragtay shaqo fiican aan qabanna dadkii lisu furo kumitii inta laga bixiya xaggana odayaal laga bixiya odayaasha ay wadahadal bilaabaan maxaa yeele wadahadalka waxaa iska imaadaa labada cidood oo meesha isla degan inaa ayaga ay heshiiyaan heshiis kaloo imaadi kara ma leh annaga weli ma shaqogelin sidii walaalkay uu sheegay mp-ga insha allah waa soo noqon doonaa annagoo mashruuciin wadna waa in imaadi doonaa waa in maqannahay annaga run ahaantii sidii noola soo doortay geel saan u raadinayn waan daalnay geelaana laga qaadi xafiiska markuu furo wasiirka waa kanaa d g-ga i g deputy i g a ku hapa salaad walbaan ku kallahayna ani yuusuf geelaa la qaaday dadaana laga dilay marka waxaan rabi lahay annaga naftinkayna ma shaqa bilaabin reer wajeer marka insha allah waxaan dhahaynaa dadka kale oo walaalaheen oo muslimiinta markaan u tagna annaganaan si fiican ula dhaqanno misfahmaynaa marka insha allah waa in maqanna waa in imaada doonaa khayr allahin siiyo ilaahay aan barinno aan istaafurlaysanno inaad ilaahay roobna siiyo wax loori lagu keenay oo ummaddaan ku filnaanaya ma leh laakiin waan dadaalaynaa insha allahu tacala meeshan magaaladan waa la bangayn doonaa si fiican loo toosin doonaa markaan ka hadlaynaa meeshan beero badanaa laga falaa insha allahu tacala shiifta jiifta jiifta jiifta waa inay nacaawiyaan ooy joojiyaan dhallinyarteennu diriskana aan dhahna ayagana dhallinyartooda ha joojiyaan xoolaha haddaan la qaado wasiirka waxaad meeshaan u imaada waxaa waaya inay kafaala qaadaan inay soo celiyaan annagana waxayna soo galeen inaan celinno waay Mimi kama gavana wa Isiolo, mimi nataka tuishi kwa amani, na siku ile ukame iko, mimi nawakaribisha wapi? Isiolo. Mkuje mfanye nini? Mlishe mifugo yenu huko, lakini mkikuja Isiolo mkuje na nidhamu na mkae na watu ya Isiolo na njia nini mzuri. Tunaelekana, tunaelewana watu ya Arbijani? Kama tunaelewana, mweke mikono juu.